رحل الكريم رحل الكريم عن العيون والغار فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا
aad baad u mahadsan tahay waxaa waddanka masar ku geeriyooday allah u naxariistee moxamed bin moxamed bin rabiic addawaahiri oo ah da'da ka yar sheikh ayman addawaahiri hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida sheekhan lagu magacaabo moxamed ayaa ahaa mid ka mid a ducaadda muslimiinta ee caanka ka ah caalamka islaamka si gaar ah waddanka masar in badan oo ka mid a noloshiisana ee ku qaatay jeelasha iyo xabsiyada dadka ducaadda iyo muslimiinta lagu dhibaateeyo ee ka furan ee waddanka masar ee sanadihii u dambeeyena xabsi daas ayuu ku jiray sheekha wuxuu ku dhex dhintay gudaha xabsiyada waddanka masar halkaasoo xaalad caafimaad darre ay ku haysatay muddooyinkii u dambeeyey inkastoo faahfaahin rasmi ah aan laga helin waxaana geeridiisa iclaamiyey ee rag aad uga agdhow ee sheekha iyo qoyskiisa oo isticmaala baraha internetka sheekh moxamed adawaahiri waxaa xusid mudan inuu yahay da'da ka yar sheekh ayman adawaahiri waxaana sheekhu sanado badan ku xirnaa xabsiyada waddanka masar walow markii dambe labada kun kow iyo tobankii markii waddanka masar iyo waddamo ka mid a caalamka islaamka ay ruxeen banaanbaxyadii guga carbeed loogu magacdaray sheekha uu ka mid noqday ee rag ducaad ah oo xorriyaddooda dib u helay hase ahaatee labada kun saddex iyo tobankii ayaa mar kale sheekh moxamed adawaahiri iyo mashaa'ikh kale oo ku sugan waddanka masar dib loogu celiyey xabsiyada maamulka siisi ee uu ku leeyahay waddanka masar ilaa ugu dambeyn uu halkaasi ay ku geeriyoodo waxaa sheekha lagu xusuusan doonaa inuu kaalin ku lahaa dagaalkii jihaadka ee waddanka afghanistan lagula galay midooda soofiyeed waxaa sidoo kale uu sheekhu ahaa daaci la jahara ee xaqa iyo kelimadda xaqa ah ee waxa uu ku mutaystay in xabsiyadaas ee sanadaha badan uu ku qaatana waxay ahayd inuu mar waliba sheegi jiray kelimadda xaqa ah waxaana uu ahaa ninaan xaqa la gamban sidaba laga dheehan karo muuqaalada ee bannaanka u soo baxay oo muujinaya isagoo hortaagan ee mid ka mid a ee garsooriyaasha ee waddanka masar kelimadda xaqa ahna ee ka horsheegaya ee ah in allah diinkiisa la isku maamulo geeridiisana saacadihii ugu dambeeyey aad ayaa looga hadalhayey baraha bulshada marka laga soo tago nashaadka dacwiga ah ee uu sheekhu lahaa islamarkaana uu ku suntanaa uuna ku mutaystay in sannadaha dheer uu ku xirnaado jeelasha wuxuu sidoo kale sheekhu leeyahay mu'alafaad dhowr ah oo kaga hadlayo qadaayaad kala duwan oo intooda badan xoogga saaraya qadaayaad ee mucaasir ah oo xilligan ee taagan waxaana da ahaan uu sheekhu ku geeriyooday toddobaatan iyo kow sano waana da'da ka yar sheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida insha allah warbixinno intan ka faahfaahsan oo ku aadan ee taariikh nololeedka sheikh moxamed adawaahiri raximahullah iyo tadxiyada iyo nafurka uu u sameeyey faafinta dacwada islaamka waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamijyada iyo wararka ee soo aadan ee idaacadda islaamiga alfurqaan صحبا ليلقى في النعيم صحاب أبا ليلقى في النعيم صحاب